cabdisalaan guuleed oo ah taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay horumarada ballaaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado gobolka shabeellaha dhexe taasoo la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolkaas waxa uu sheegay in hoggaanka dagaalka ay hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab qalqal xooganna uu soo wajahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkan soomaaliya inaan la isku qaldin xukunka madaxweyne xasan sheekh oon aaminsanahay dowlad xun inay tahay hoggaan xunna uu hogaaminayo iyo ummadda soomaaliya jiritaanka soomaaliya go-aamada dagaalka iyo qaabka dagaalka waa inay la wareegto hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haya waxaa go-aansada meesha weerarku ka dhacayo al-shabaabaa go-aansanaya sax ma ahan dowladdu waa inay dagaalka qorshaha dagaalka iyadoo gacan la wareegto waa inay meesha la weerarayo iyo meesha la difaacayo qalqalaa ku socda maanta shabaabaa balcad yimid shabaabaa maaragtay jawhar godoomiyey shabaabaa meel heblo qabsaday xaafid heblaha shabaab lagu arkay xamar qayb ka mid aha lagu arkay eerboorkii waa xirmayaa safaaraddii maraykankaa soo degtay waxaani waa qalqal ciidanka iyo in la qalqalgeliya maaha cabdisalaan guuleed ayaa geesta kala sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladnimo isku diyaarinayso isagoo xusay in haddii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uusan waxba ka bedelin sida uu hadda xaalku ku socdo ay soomaaliya ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacay waddanka afghanistan al-shabaab hub ta qabtaan nin hub watansiimada ay jireen waxay iska dayayaan inay dowladnimo u dhaqmaan oy dadka kalsooni siiyaan waxay ku tuseen al-shabaab inay isu diyaarinayaan inay noqdaan taalibaan inay noqdaan oy dadkii soomaaliyeed kalsooni ka diyaarsanayaan oy doonayaan inay dowladnimo ay maaragtay heykal dowladnimo isu muujinayaan fariintan haddaan adiga kuu soo gudbiyo waxaa dhici doonta in arrintii kaabuul ay soomaaliya ka dhacdo haddaadan wax ka bedelin qorshaha dagaalka iyo dowladnimada iyo qaabkaad u fakeraysa madaxweyne xasan sheikow laguma gacan sii karo laguma garab sii karo sida hadda u fakeraysa isaad u shaqaynaysa soomaaliya waxaa igubaya muwaadin soomaaliyeed oo waxa soo socda qiyaasi kara waxa socda ujeedaan ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa si weyn isku soo tarayay madaxda siyaasiyiinta iyo xubnaha taabacsan dowladda federaalka ee qaylodhaanta xooggan ka muujinaya weerarada cusub ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado gobolka shabeellaha dhexe taasoo la wareegtay dhul ballaaran oo ka mid ah gobolkaas